Xiligan oo kore unka hogakoya qimo xoolo nool ee degmada Doble iyo hadana waliba Jare suuqa xumo oo wajahday dadka ganacsadaya hilibka xoolo ee kunolaha Doble sidoo sheegeen waxaana kamid ah dadkaasaya ganacsatadii sheegay in muddooyinkii aan damboya haysata suuq xumo sidoo kalena iyo saameyn ku wadhatay qiimo koronkahi ee xoolo islamarkaana hilibka lagu gadanayn sidii hore haddaba waano qaar kamid ah ganacsatada oo hilibka gadaasa suuqasay oo ku hadleen magacaydu waa mahad xuseen nuur waxaan joogaa magaala dhowle gaar ahaan haddana kawaankan ka shaqeeya marka xoolihiina iyo qaali weeye annagana qaali baan kusoo iibina dadweyna lacag ma haystaan ay ku iibsadaan marka sidaas wax baa iska dhimaya haddana aniga khasaaraha noogu sugan marka maadaama magaaladan ay aad u kala socdeen roobna uu da-ay magaalada kuusi baa ka jira marka alxamdulillah rabbilcaalamiin haddana waan iska rubac gadanaynaa wixii naga soo gaaray waa khasaaro badanna waa iska jirtaa dadkii dee haddii ay waxbaba haysanin haddaad qiimaha kor u qaado waxaa ka iibsana male waa inaad iibkaa ka dhintaa marka adiga maadaama marka khasaara kugu sugan adigoo sheegii qaalku soo qaaday waa dan raqiis ku soo celinayso waa dan qiimo dhibad ku samayso way adiga dhibba kugu samaysas dhib baa ka imaanaya marka niyo waa iska jiraan marka alxamdulillah haddana ilaahay baan rajaynaa inuu dana ilaahay irdka fiican uu noo furo ilaa toddobaadka aan wiga aan ku jirno suxumaa iska jirtaa ilaa iyo hal saaxbina waa gaaraya kuma yaagseelida kale xagga ganacsiga xoolaha kama jirto laakiin xagga suuqa hoose ka jirtaa waa suuqa waxaa isku xiran marka caanaha iyo qudaarta iyo hilibka waa isku xiran yihiin suxumada wada haysataa laakiin xagga xoolaha nool oo suuqa la keenayo ma haysato ganacsato aad bay u fiican yahay iyaga baawarkooda aad u sarreeya marka laakiin wixii oo suuqa joogo oo nolol qaadinayo way ku adag tahay warkaasoo alxamdulilah haddana waa khayr baan rajaynayna hadduu ilah yirahdo cabdiqaadir maxamed nuur magacayga saddexaan ganacsada waxaan ahay oo geel hilibka geela iibiyo wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn bay noogu yeelatay maadaamaan nahay anaga dhallinyaro oo xamaalataa oo ciyaal biil iyo wax u raadsado hilibkiina adiga jabigiisii wixiina ma gadmaayaan waa suuqbaar baa iska jiro alxamdulilah ilahay wuxuu keen laakiin ilahay baan kaga mahadiyanaa neefka marka suuq laga soo gado afar waaxooda laga dhigaa afarta waaxood waaxda toddoba kun lix kun iyo shan boqol baan ku heli jirnay haddar waaxdu labiyo toban saddex iyo toban toban iyo kow bay maraysaa ma fahamti marka waxaa u sababa xoolihiiyo xoogaa sarkac sameeyaan aad iyo aad qurbacyada yaryarka oo adiga baxnaanta marka lasoo qaloo kaleeto lacag bay dhumiyaan ilaa iyo shan kun lix kun way dhumiyaan markay ugu yartaa ebelna wuu isbixin jiray maasha allah hadeer dhibaato oo intaas ka badan hadeer nama haysto waa haddiiba lix kun toddoba kun adoo hunguri suraadi uu kaa dhumaan marka saa darteed laba neef neef baa lagu soo qalaa suuqa intiiba haddana aa harayso hadda haddii neefka laga soo gadoo la qalo haddii lacagtii la waayo xagow asiga lacag raadiya meeluu lacag raadinaya malahan